wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb waxay uga qayb galeen kulan looga hadlayay dhaqangelinta sharciga gudniinka gabdhaha kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay-adda ifrax foundation taasoo oga lahayd sidii loo dhaqangelin lahaa sharcigan gudniinka gabdhaha ugu horeyn ayaa waxaa furitaanka kulanka ka hadashay ifraax axmed daahir gudoomiyaha hay-adda ifrax foundation iyadana sheegtay muhiimadda kulankan ee sidii loo dhaqangelin lahaa sharcigan sababta waxaa waaye maamulo badan ah ka fiicanay galmudug markii la fiiriyo oo sharci la-aantaas joogo galmudugna waxay tahay stateka ugu horeeya oo ugu mataqaanaa gudniinka markii laga hadlo dhibaatada gabdhaha ku saameeyey stateka ugu badan waa sababto laba kays keliya waxaa aragnay inuu ahaay kaysas aad u waaweyn oo international iyo national gudaha iyo dibadda meel walba laga ogaa laakiin in mar walba oo f g m kasaas u dhacaya gabdhahana ay u dhiigbaxayeen maanta waxaa sharaf ah waxaa farxad ah in mataqaanaa dhimashadii ay yar tahay oo gabar haddii la gudo at least waalidiintii ay leeyihiin gabaraan guday waxaan geenayaa isbitaal taasna wax lagu farxa waay maxaa yeelay xili waxaa jirtay gabadha markii la gudo iyadoo dhiig baxdo markii lasoo qaado iyadoo already amba meed la keenayay amba mataqaana wax laga qaban karin macalin nuur cali xaasha oo kamid ah agaasimayaasha sada awqaafta arrimaha diinta galmudug ee sharaxaad ka bixiyey waxay diintu ka qabta gudniinka gabdhaha nadaafadeeday ka mid tahay in la gudana waa sharci laakiin sida loo gudaayo shareecadana islaamkaa tilmaantay inta yarta oon hadda tilmaanay ayaa la rabaa in la marsiiyo haddii intaa ka badan la sameeyana qof walbow tacadiga aad gudasita ilaahay kula xisaabtama ilaahay baa kugula xisaabtama waxaan leenaha mar walba inaan shirarkaan oo kale qabannana waa soo dhoweynaa inaan ka soo qayb galno oo barnaamijkan oo kale aan soo bandhigno maantana waa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay ugu dambayntiina wasiiradii ka qaybgala kulanka oo kale ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska galmudug iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dekedaha ayaa sheegay muhiimadda uu leeyahay sharcigan waxa ay kaloo sheegeen dowladda galmudug ay kula xisaabtami doonto ciddii aan dhaqangelin sharcigan
xaqiiqda waxa waaye gabdhaha iska daa dhibkan ay ku keenayso dhalmadeeda ama gabadha markay tahay ay xaajoonaysa iyo caadada markay ku dhacaysa ka sukow haddana raadka maskaxdeeda ay ku riibayso xanuunkaas iyo rafashadaas marka midida lala kor taagayo la qalayo xubnayda la jarjarayo bini aadnimada wax weyn ma ayay ka tilmaamaysa looma baahna ilaahay baana qofkaan abuuray sida ku wanaagsan adduunka markuu joogo iyo markuu aqra siduu ku wanaagsan ilaahay qur-aankiisu noogu sheeg gabdhaha runta hadda gobolkan marka la dhaho waa gobollada wuxuu ka mid yahay gabdhaha loogu xurmay ogyahay arka dagaallada inta badan gabdhahay ka dhashaan gabdhuhu aad ugu xurma badan gobolkan haddana waxaan noqonnay dhibaatooyinka ugu badan ragga u geysanaya
inxiraaf hore oo dhacay oo muddo soo jiitamayey ka dabatagkiisa weeye marka ifraaxna waa qof aan runtii ku ogahay inay muddo dheer ka soo shaqaynaysay oo dhowr iyo toban sano ah marka maadaama ay maanta dhuusamareeb noogu keentay oo in laga hadlo iyo in ummadda lagu baraarujiyo lagu wacyigeliyo si aan loogu noqonin waxaan ku faraxsanahay horta sharcigan disembartan hadda aan ku jirno disembarteedii ayaa waxaan ku meel marinay ansixintiisa magaalada hobyo labaatan wasiiraan ku joognay sagaal iyo toban ayaa u codaysay halbaa diiday marka galmudug sharcigaas waa ka jira waa la meel mariyey maamooyinka gabdhaha siaan u galaayana dee kolley fariin baa loo diray waxaan u malaynayaa shaqadaas qofkii faraha la galay hadda kadib inuu yahay qof dembiile ah taas ayaa sharciga ku qoran lagana abaalmarin doono ifraax iyo tiimkeeda oo arrintan u ololaynaya waa ku mahadsan yihiin soomaaliya hadda waxaan u malaynayaa dhinacaynaan galmudug ayaa arrintaani aada ugu badan tahay meelo badan oo waddanka ka mida mar waa laga tanaasulay haddii la yidhaahdo ha la sunneeyo waxaa waaye dee islaan wax jarjaran jirtay oo midi loo dhiibay sunno ma taqaanee meesheeda ka bilaabaysa kulamada noocan ee looga hadlayo gudniinka gabdhaha ee inta badan lagu qabtaa magaalooyinka waaweyn ee dalka kuwaasoo ka qaybgalan bulshada qaybaha kala duwan iyo urada u dooda xuquuqda haweenka soomaaliyeed